stadium conis oo galabta la filaya inay ka dhacdo ciyaarta u dhexeysa gobolka banaadir iyo sidoo kale gelmudug axmed xuseen cadow oo warka duurnimo soo saaray ayaa faahfaahin arintaas la xiriirta inoo hayo oo hadda stuudiyaha ku sugan cadow bal waxaad war intaasi ka dheer naga siisaa qaabka qaraxyada la sheegaya in laga soo saaray garoonka conis iyo sida ay u socdaan baaritaanada ay ciidamada amisom ay wadaan waa mahadsan tahay farduuse maxamuud sahal sidaas aada sheegtaba saakayto ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana kuwa xasilinta iyo ciidanka booliiska soomaaliya ayaa baaritaano waxa ay ka sameeyeen garoonka kubadda cagta ee ex conis stadium degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir baaritaankooda inta ay wadeen ayaa waxaa la sheegay ciidamadu in ay albaabka hore ee garoonka kubadda cagta ee conis ay kasoo saareen miino ka hor inta aanay qarxin waxaa ila xog ogaala oo ku dhow saraakiisha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ay inoo xaqiijiyeen in miinadaasi laga soo saaray albaabka weyn ee taageerayaasha iyo gaadiidka kale ee loogu talagalay in ay gudaha garoonka ay galaan in ama ay ka galaan gudaha garoonka in miinadaasi laga soo saaray miinadu ma qarxin ciidanka man action ayaa la sheegay in kolkii dambe lagu wargeliyey sidaasina garoonka looga soo saaray wararkan waxaanu ka soo xiganaynaa ila xog ogaala oo aada ugu dhow saraakiisha ammaanka ee dowladda iyo xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxaa kaloo la sheegayaa in miinadan markii lasoo saaray kadib in ciidan ka tirsan kuwa midooda africa ee amisom loo yeeray islamarkaana lagu amray in baaritaano guud ay ka sameeyaan gudaha garoonka kubadda cagta ee conis stadium ee magaalada muqdisho garoonka gudihiisa haatan waxaa ka socda baaritaan ay wadaan ciidanka midooda africa ee amisom ilaa iyo hadda lama soo warin in ciidanka amisom ilaa iyo markii ay bilaabeen baaritaankooda in waxyaabo kale oo qarxo ay qabteen iyo in kale laakiin waxaa la sheegayaa in baaritaankooda ay wadaan oo ay xaqiijinayaan ammaanka guud ee garoonka ka hor inta aanay bilaaban ciyaarta galabta dhex mareysa xulalka kubadda cagta ee galmudug iyo gobolka banaadir oo ciyaar adagi galabta ay dhex mareyso wararkan ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa in garoonka ay ku sugan yihiin ciidamada amisom sidaasoo kalena waxaa gudaha ama banaanka garoonka kubadda cagta ee conis jooga ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta iyo booliiska oo ammaanka sugaya intii miinooyinkaas lasoo saarayay waxaa dadka deegaanka iyo ilo kale oo maamulka gobolka ka tirsan ay noo sheegeen inaan wax waddo ah loo xirin laakiin ciidamadu ay si fudud ay ku garteen miinadaas soona saareen xaaladdu hadda waxay u muuqataa inay aada u soo hagaagayso xiriirka kubadda cagta ee soomaaliyeedna ilaa iyo hadda ma uusan sheegin in ciyaartii galabta ay baaqanayso iyo haddii kaleba laakiin wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa iyadu waxa ay xaqiijisay in galabta ciyaartaasi ay ka dhacayso garoonka kubadda cagta ee ex conis stadium islamarkaana ay isku arki doonaan tartamayaasha ka kala socda maamulada galmudug iyo gobolka banaadir